أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم الأسئلة والأجوبة للشيخ عبد الله البربراوي حفظه الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ama bacd ilahay baa subxaanahu watacaala mahad dhammaanteed iska leh waa kulan aada u qiimo badan saaka oo sabti ah waxaa sidii dhaqankaynoo ahayd sanadkiiba hal mar ama laba mar waxaa barnaamijkainoogu jiray in su-aalaha ardayda laga jawaabo oo culimada markaa dalka ilaahay subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyay halkan ay noogu yimaadaan ay marti inoogu noqdaan innaguna aynu marti uga noqonno wixii ardaydu ay markaa su-aala soo qoreen in jawaabtooda markaa ay halkan ka helaan saaka waxaa marti inoo ah innaguna aynu marti u nahay sheekh cabdulaahi xasan xaashi sheekh berberaawi oo aan filayo inaad dhammaantiin wada garanaysaan sheekha waxa uu ka jawaabi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo su-aalihii ardaydu ay soo qoreen marka aan leeyahay uu ka jawaabaya maaha dhammaan wuu ka jawaabaya runtii bad bay ahaayeen xalay waxay igu qaadatay baan filay inaan usoo jeedo waqti aada u badan dee intiina halkaa fadhida oo dhammaan su-aala soo qoray waxaa laga yaabaa warqad warqad warqad haddii loo tiriyo idinkay idinla tiro ahaayeen su-aaluhu haddana waxaa laga yaabaa warqad keliya ayaa waxaa ku qornaa labiyo toban su-aalood halka waraaqaha qaar saddex laba hal ay markaa isku jirjireen markii aan soo xullay kadib qeybtii koowaad bay inoo noqon doontaa maanta markaa uu sheekhu ka jawaabayaa haddii ilaah yidhaahdo ka hor intaanu sheekhu su-aalaha u gelin waxaan siin doonaa dhowr daqiiqo oo waana ah oo uu sheekhu inala wadaago biidni illaahi subxaanahu watacaala falyatafadal ishaykhu mashkuuran maajuura
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بان سبحانه وتعالى أمهد نقيا كنا أمانا يا مقعدي سوناكسا إيا صفات كيسا دميس كثيرا iyo nicamka aan la koobi karin ilaahay subxaana wa tacaala inagu galladaystay kuwa inoo muuqdaa iyo kuwa inaga qarsoonba mahadnaqa ilaahay subxaana wa tacaala dabadi waxaan ku salliyayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ahaa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo hadiyeeyey dadkana ilaahay kaga saaray mugdiyada noocyadooda kala duwan uguna saaray ilaahay iftiinka lumintaan dabadii ilaahay dadka ku hanuuniyey jahli dabadii ilaahay subxaana wa tacaala aqoon iyo cilmi ugu soo dhiibay ilaahay subxaana wa tacaala leexasho dabadeed uu ku toosiyey waddada saxdaana uu ku tusay ilaahay baa subxaana wa tacaala sabab uga dhigay towxiidku inuu kor noqdo ilaahay oo qura la caabudo ilaahay subxaana wa tacaala in loo mahad noqon laga kufriin in la adeeco oo aan la caasiyin amarkiisana aan la khilaafin fa salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh intaa dabadeed waxaan u mahadnaqayaa ardayda tirada badan ee halkan hortayda fadhida ee dhegahooda u diyaariyey inay dhegaystaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa wax ka mid ah oo anfaca noloshoodan dhow iyo nolosha dambe labadaba waxaa kaloon u mahadnaqayaa maamulka macalimiinta qabanqaabiyaasha barnaamijkan qiimaha badan ee iskuulkiinani caanka uu ku noqday ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeye kelmadda kooban ee aan ka horraysiin doono su-aalihiinna waxay tahay inaynu dareenno walaalayaal qofka bani aadamka ee ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray noloshiisu waxaa qudha ay ku hagaagi kartaa waa diin haddii noloshiisa diin laga waayo haddii iimaan laga waayo haddii cibaado laga waayo haddii toosnaan laga waayo haddii noloshiisa laga waayo akhlaaqda wanaagsan ee ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed uu ku ammaanay ummaddana hormood iyo tusaale fiican ugu ahaa ilah uhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim qofka noloshiisu nolol hagaagsan maaha iska daa inay nolol hagaagsan noqotee waa nolol ka liidata nolosha xayawaanaadka iyo bahaa-imka mayeedhaanka sida ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi markuu sifaynayey kuwii noloshoodu ay diin saxa ka madhnaatay in hum ilaa kalancaam bal hum adallu sabiila nicmoolaydoo kala weeyey waa geela iyo lo-da iyo adhiga iyagaaba ka lunsan buuhi ilaahay subxaana wa tacaala oo ka baadiyeysan waayo xayawaanaadkaasi waxay u nool yihiin siduu ilaahay subxaana wa tacaala u qorsheeyey oo way daaq tagaan waa la soo hooyaa waa la manaafacaadsadaa ilaahayna subxaana wa tacaala ma caasiyaan inay ilaahay caasiyaan daaya iyaga iyo kaa'inaadka waxaa adduunyadan jira oo dhami ilaahay bay subxaana wa tacaala caabudaan wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixa shay waliba geedahan aynu hoos fadhinno dhulkan aynu ku taagannahay samadanay naga sarraysa noolayaasha noocyadooda kala duwan ilaahay bay addoom subxaana wa tacaala u yihiin ilaahay bay subxaana wa tacaala xusayaan ay u tasbiixsanayaan laakiin luqad kaleo innagu aynaan fahmahayn ayay ilaahay subxaana wa tacaala ku xusayaan walaakin laa tafqahuuna tasbiixa ilaahay bay subxaana wa tacaala ka amar qaadanayaan qoraxda ilaahay ka amar qaadata washamsu tajri limustaqarin laha dalika taqdiiru lcasiizi alcaliim qoraxdu way socotaa ma taagne way socotaa sida ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi washamsu tajrii waxay u socotaa meel ay saldhigato yaa meeshaasi u diray oo wado ay ka amar qaadanaysaa allaha casiiska ah ee caliimka ah dayaxaa la mida xidigaha ayaa la mida markaa qofka isagu ilaahay aan rumayn ilaahay aan caabudahayn ilaahay sida uu ka doonayo aan u noolaynin kuwaa shaki kuma jira inuu ka hooseeyo kuwaas ilaahay bay caabudayaan amarkiisana ay qaadanayaan isagana taa ayaa laga waayay sideedabana nooluhu wuxuu qiimo ku yeeshaa waa khaaliqa abuuray inuu ku xidhnaado oo addoon dhaba uu noqdo taas ayaa qofka qiimo u yeeli karta haddii kale wuxuu noqonayaa midaan qiimo lahayn ilaahay baa subxaana wa tacaala addoonnimada oo ah ilaahay oo qura in la caabudo laga amar qaato sida uu doonayo loo noolaado oo nolosha oo dhan lagu saleeyo waxyiga qiimaha badan ilaahay uu soo dejiyey noloshan inuu saxo oo uu qurxiyo oo uu toosiyo oo uu hago nolosha in lagu saleeyo ilaahay taas ayuu addoomaha ku ammaanay nebi maxamed buu ilaahay subxana wa tacaala ku ammaanay meelo badan oo ka mid a qur-aanka kariimka ah ilaahay adduunyadan isaga ayaa abuuray cidda joogtana ilaahay isaga ayaa abuuray allaha abuuray wuxuu soo dejiyey waxyi waxyigaasi waa ruux waa naf laba nafood baynu u baahan nahay tan jidhkeennu uu ku dhaqdhaqaaqayo iyo nafta qalbigeennu uu ku nool yahay nafta qalbigeennu uu ku nool yahay waa waxyiga wkadalika awxayna ilayka ruuxa min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala liimaan walakin jacalnaahu nuura nahdi bihi man nashaau min cibaadina ruux buu ilaahay waxyiga ku tilmaamay wuxuu ilaahay tilmaamay qofku doono inuu ku hanuuniyo nuur buu ilaahay subxaana wa tacaala ku sheegay madowga iyo iftiin madowga lagaga baxo iftiinka loogu baxo qofka markaa waxyigaa haga ka dhigtaa noloshiisu waxay noqonaysaa nolosha wanaagsan qalbigiisa ayaa degaaya oo qalbiga ayuu ka raaxaysanayaa noloshiisa ilaahay baa subxaana wa tacaala u waasicinaya ilaa adduunyadan ilaahay baa leh oo maamula ka kalena ilaahay baa nolosha ku cidhiidhiyaya qalbigu cidhiidhi ka dareemaya iyo deganaansho la-aan nolosha adduunye nooc kasta oo ka haystaa u dhadhami mayso noloshuna cidhiidhi bay kusoo noqonaysaa waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika atatka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsa ilahay wuxuu uhi qofka ka- ka jeesta dikriga adikru huwa diinu kullu waa diinta oo dhan diinta qalbiga tacarabka iyo ta xubnaha laga rababa nolol adag baanu gelin doonaa buuhi ilaahay subxaana wa tacaala nolosha adagi maaha oo qura faqri iyo xoolo la-aan nolosha adagi waa cidhiidhiga qalbiga iyo indha la-aantiisa maalinta qiyaamana isagoo indhalaa baa la keeni doonaa waayo xaqii buu arki waayey uu hogaansami waaye oo uu raaci waaye markuu dha ilaahay o indhala-aantani waa maxay adduunyada markaan jooga waan indhaqabeeye waxaa lagu odhan doonaa wixii aad samaysay abaalmarintiisii weeye aayaadkii ilaahay baa kuu yimi oo laguu keenay oo laguu sheegay oo lagugu waaniyey oo lagu baray waad iskaga tagtay maantana xaalka noocaasaa lagaaga tegayaa ee indhala-aanta ah waxaa kaa khilaafsan walaalayaal ka qur-aanka haga ka dhigta ilaahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala wax shay waloo fiican qur-aanku inuu tusayo meel waloo fiicanna inuu geynaayo ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa diintaasaa nolosha u wanaajinaysa inay nolosha sidaa u qurxinayso u wanaajinayso waxaa tusaale oo ah xaalkii saxaabada isgarabdhig siday ahaan jireen iimaanka ka hor iyo toosnaanta horteed iyo sida ay noqdeen markii ay islaameena iimaanku qulubtooda u galay ilaahayna subxaana wa tacaala ay u hogaansameen sida noloshooda ay isu bedeshay diintaasi waxay nooga baahan tahay barasho inaynu barannana wax walba waynuga baahi badannay waxaynu uga baahi badannay cuntada iyo cabitaanka waxaynu uga baahi badannay wax kasta oo la bartaynu uga baahi badannay qofku wakhtiyo kooban buu u baahanyay inuu wax cuno wax u cabo muddo saacado badan haddaana waxba cunina waxba noqon maayo laakiin diinta wuxuu u baahan yahay ilbidhiqsi kaste iyo daqiiqad kaste waayo diintu waxay xukumaysaa jamiica xarakaatihi wa sakanaatihi dhaqaaqiisa iyo joogsigiisa oo dhan maa yaati wamaa yadar wax allaala wuxuu la imanayo uu samaynayo iyo waxa uu ka tegayo uu ka dheeraanayo labadaba iyaa- iyadaa xukumaysa neefsiga aynu neefsanayno waxaynu uga baahi badannahay cilmiga siduu yihi alimaamu axmed raximah allahu tacaala marka cilmiga waa in la barto waana waajib ilaahayna saaray talabu lcilmi fariidatun cala kulli muslim cilmiga sharciga oo qur-aanku u horeeya barashadiisuna qofka madaarigtiisa qofku inuu noqdo qof wax fahma oo wax xifdiya aada iyo aad bay uga caawinaysaa oo quwat lqalbi ayay u yeelaysaa wixii aanan markaa cilmigiisa hayna waxa waajiba intaynaan ku dhaqaaqin intaanad hadal intaanad samayn intaanad ka tegin waxaad weydiisaa cidda garanaysa waad maqlayseen aayadihii qur-aanka ardaygu inoo akhriyey waxaa ku jiray qowlu llahi tabaaraka wa tacaala fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun wixii aydaan garanahayn waxaad weydiisaan cidda garanaysa ee ahlulcilmiga ah aayaddu asalaan waxay ku soo degtay dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka hor yimi ee jahliga kaga sugnaa xaqa loo soo dhiibay ayuu ilaahay u tilmaamay kutubtii hore dadka haya ee runta ka sheegaya inay weydiiyaan in rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaan uu sheegaya u xaq yahay laakiin culimmadu waxay u daliishadaan masale kasta oo qofku aanu isagu aqoon u lahayn inaanu arrinkiisa ku dhisin jahli waayo haddii jahli uu ku dhiso intuu kharibayaa ka badnaanaysa intuu hagaajinayo ee uu ka dhigo go-aankiisa inuu weydiiyo cidda aqoonta u leh ilaahay subxaana wa tacaala taa hayna waafajiyo haynoona fududeeyo qalbigeennana ilaahay diinta ha jeclaysiiyo ha u soo jeediyo quruxdeeda iyo wanaaggeedana ilaahay subxaana wa tacaala indheheenna ha tuso ilaahay naga dhigo kuwo ku toosnaada waddadaa cada ilaahay u jeexay ee qofka mara meel fiican oo raalli lagu noqdo gaadhsiinaysa wajazaakum allahu khayra wsala allahu calaa nabiyina moxamed
jazaaka allahu khayra ilaahay subxaana watacaala sheekha ha ka abaalmariyo kelmaddaas kooban ase macnaha ballaadhan ee uu ubadkiisa iyo walaalihii la wadaagay waxaynu bilaabi doonaa eh, qeybtii labaad ee barnaamijkeenu ah su-aalihii su-aaluhu waxay noogu qeybsanaan doonaa laba qeybood qeybta hore waxay xidhiir la yeelan doontaa cibaadaadka aynu samayno su-aalaha markaa qeybta labaadna waxay noqon doonaan su-aalo caama oo ardaydu ay soo qoreen Eh, fadiilata sheekh haddii aan ku bilaabo su-aasha koowaad eh, waxaan samayn saddex saddex su-aalood baan isu raacin doonaa marba siday isu qaadanayaana ardaygani waxa uu leeyahay dhalinyaradii waxaad moodaa in ay bilaabeen inay salaadii eh, iska dhayalsadaan oo salaadii agtooda aanay markaa wax weyn ka noqon maxaad kula talinaysaa waa su-aasha koowaad su-aasha labaad wuxuu leeyahay salaada qofku marka uu tukanayo waqtigan aynu imika nool nahay waxaa aada u yar qof khushuuca inaad aragto ama in salaada dhexdeedii lagu khushuuco sidee baan u kordhin karnaa oo aanu salaada dhexdeedii ugu khushuuci karnaa su-aasha saddexaad ee qeybtaa ugu dambeysa waxau leeyahay ardaygani maxaa noo fudaydinayaa in aanu salaatuleil u kacno iyadoo ay adag tahay waqtigan imika la joogo in qofku uu salaatuleilka u kaco
alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wlcaaqibatu lilmutaqiin wla cudwana ila clى اlظaalimiin wslى allahu clى nabiyina mxamedi wclى alihi wصaxbih waslama tasliima kahiira su-aasha koowaad ee ku saabsan salaadii in badan oo dhalinyarta ka midii inay fududaystaan waa arrin jirta in badan oo dhalinyarta ka midiina maanta ilaahay baa subxaana wa tacaala mahaddeeda lehe cibaadada way u soo jeedaan waa masaajidadeenna maanta markaad eegto boqolkiiba siddeetan dadka ku tukanaya waxaa lagu qiimeyn karaa inay yihiin da-yarta ama dhalinyarta inay yihiin waddankeenuna waa mid wadamo badan uu kaga wanaagsan yahay oo masaajidada marka aad tagto dadka ku tukanayaa ay yihiin dadka waayeelka ah sidii waddankeenuba maru ahaan jiray laakiin iyadoo sidaasi ay tahay waxaan isleeyahay intii badnayd baa maqan oo masaajidada ka maqan waayo masaajidada hargeysa ku yaala haddii dadka hargeysa jooga ama raggu salaada jamaacada ay wada tegi lahaayeen masaajidadu may qaadeen waxaynu arki lahayn iyadoo waddooyinka iyo shawaaricdu ay buuxsameen salaadu walaalayaal sidaad garanaysaan waa tiirkii labaad ee tiirarka islaamka waxaanaynu ogsoonnahay gurigu tiirarka uu ku taagan yahay haddii qaar adigu aada dumiso aada ka saarto waxaa dhacaysa gurigaasi inuu kugu dumo qofka salaada ka tagaa waa qof gurigiisii diineed duminaya oo inuu ku dumo sababu noqonaya waa qof sifo aada iyo aada u xun oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay qofka salaada ka taga waa qof u badheedho naftiisa raalli uga noqday alcahd aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar kufri sifada ka xumi waa maxay salaada qofka ka tagaa wuu kufriyey buuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo qof naftiisa u sababaya cadaabuulqabr oo arrimaha u daran ee cadaabuulqabriga sababa waxaa ka mida salaad la-aanta qof salaadii ka seexday buu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam in la tusiiyey isoo iyadoo qabrigiisa lagu cadaabayo ogaan buu hurdo isugu dhaafiyey ama sabab buu u noqday inay salaadii hurdo ay ku dhaafto waa qof meesha uu ku socda ay tahay haddaanu isdabaqabatayn oonu ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeenin naarta saqaro la yidhaahdo kuwii galay marka la weydiiyo maxaa idin geliye halkan dembiga koowaad ee ay sheegeen wuxuu noqday inaanay tukan jirin maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin walam nakun nutcimu lmiskiin wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunnaa nukadibu biyowmi iddiin maxaa saqara idin geliyey waa maxay dembiga koowaad ay sheegteen ma anaan tukan jirin idan hoygiisu waa saqara waa naar naaraha ka mid ah mana aha mid aynu adkaysan karno salaad la-aantu waa weji madow adduunyada inta la joogo waa qalbi qalal waa nolol cidhiidhiya oo ilaahay dikrigiisii oo salaadu kuwa u waaweyn ay ka mid tahay qof ka jeestay buu noqonaya qofkaasina saynu tilmaannay nolosha ayuu ilaahay subxana wa tacaala ku cidhidhiya dhalinyar baa tihiin ilaahay baa subxaana wa tacaala xoog idin siiyey iyo caafimaad ilaahay baa subxaana wa tacaala idin siiyey faraaq iyo wakti ilahay aad ku caabudi kartaan ilaahay baa subxaana wa tacaala idiin nicmeeyey nicam aan la koobi karin waktiga ilaahay aan lagaga bakaylin waktiga kooban yaan ilaahay lagaga bakaylin salaada ha la ilaaliyo weliba salaada yaan la tukanuune ha la ooga salaada waaqiimu salaa buhi ilaahay subxaana wa tacaala ha la barto salaada qalbiga ha laga tukado yaan laga tukanin xubnaha oo qura raggana waxa waajib ku ah inay salaada jamaacada ay tagaan salaatu ljamaaca munaafiq ayuunbaa ka hadha nifaaqiisu intuu doonayaba ha la ekaadee haddaad aragta nin ka hadhay waxa reebay waa nifaaq saa saxaabada rasuulku ay sheegeen nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam salaad subax markuu saxaabada tukiyey ee uu ku soo jeestay laba nin ayaa u muuqan waay uhi ayna fulaan wa fulaan hebel iyo hebel maye markaasaa lam yaxdura ya rasuul allah rasuulka ilahi uma iman faqaala calayhi salaatu wasalaam laa yatakhalafu canha ilaa munaafiq salaada weliba salaada subax jamiceeda waxaa ka hadha uun qof munaafiqa maa macneed waa gaal nifaaqu uu qeybsamaa waxaa dhici karta qofka iimaan iyo nifaaq inay ku kulmaan oo sifaadka munaafiqiinta lagu yaqaano ayay ka mid tahay atakhalufu can salaati ljamaaca salaada jamaacada in laga hadho intaad yar tahay haddaanad salaada ku barbaarin hadhow ilaahay waxaa dhici karta inuu kugu ciqaabo markaad weynaatana inaad tukan weydo laakiin intaad yar tahay haddii naftaada aada qabadsiiso ilaahay baa subxaana wa tacaala qalbigaaga jeclaysiinaya nafta kula jihaad salaada inta aada yar tahay si ilaahay kuugu fududeeyo marka aad weynaato oo ilaahay subxaana wa tacaala arrinkaasi uu kuugu sakhiro masalada labaad ee ku saabsan khushuucda khushuucdu waa ruuxdii salaada salaaddu waxay ka kooban tahay baynu odhan karnaa intaa muuqatee jidhka ama qalfoofka bani aadamka ka dhigan iyo in ruuxo intaa naf u ah waxaanaynu ogsoonahay shayga nool haddii ay ruuxdu ka baxdo mayd buu noqdaa hadduu qof yahay iyo hadduu noolo kale yahayba marka salaadii waxay noqonaysaa qalfoof taagan oo bilaa ruuxa hadday bilaa khushuuc tahay khushuucdu waa maxay haddaba khushuucdu waa xasilitaanka qalbigu xasilo salaada dhexdeeda ee ilaahay subxaana wa tacaala uu qaabilo wa an yacya maa yaquul wayafcal iyo inuu weeleeyo qalbigu waxa uu leeyahay qofkan ee uu akhrinayo iyo waxa uu samaynayo quraan dikri ilaahay baad akhrinaysaa takbiirta laga bilaabo khushuucdu waa inaad markaad ku dhawaaqayso macnihiisa qalbigaad kusoo xaadiriso oo aada macnihiisa dhadhaminayso waxaa la mida qur-aankii la akrinayay waad istaagaysaa waad rukuucaysaa waad sujuudaysaa afcaasha laftaas lafteedaas dhammaanteed afcaashaas waxay leedahay macaani macnayaal qofka qalbigiisa raad kaga tegaaya khushuucdu markaa waa taa waxaanay khushuucdu ka mid tahay waajibaadka salaada ilaa culimada qaarkood ay yidhaahdeen qofka aan khushuucinba salaada dhexdeeda bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda salaadii lagama aqbalinba lam tuqbal minhu salaa qofkana ajarka uu salaada ka helaa wuxuu leegaanayaa soo jeeditaankiisa iyo khushuucdiisu intay leeg tahay walihaada buu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadkan tukanaya in qaar loo qorayo salaad dhammaystiran qaar waxaa loo qorayaa laba marka loo qaybiyo meel qaar saddex meelood oo meel afar meelood oo meel shan meelood oo meel ilaa rasuulku uu ka gaadhsiiyey cushuruhaa toban meelood oo meel waxaana sabab u ah taa qalbigiisu siduu u soo jeeday khushuucdu inay waajib tahay waxay culimmadu u daliishadaan walaalayaal inuu ilaahay subxaana wa tacaala dhaleeceeyey kuwa tukanaaya ee haddana aan khushuucin wastaciinuu bialsabri walsalaa wa inaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin salaadu dadka khushuuco way u fududda way macaansanayaan oo way u soo aroorayaan kuwa kalena ee aan khushuucin salaaddu way ku culus tahay taasi waxay tilmaamaysaa khushuucdu inay waajib tahay maxaa khushuucda inagu caawin karaa waxaa khushuucda inagu caawin karaa marka koowaad salaadda horta inaynu u diyaargarowno wakhtigeeda ka hor aada u diyaargarowdo adoo weyse qaba salaada la eedaamo salaada marka la eedaamo ama ka horna masaajidka inaad gasho oo aada sii sunnaysato ood ilaahay subxaana wa tacaala xusto oo qur-aan aada akhrido qalbigaagii baa sii jilcaaya oo sii dabcaaya oo sii diyaargaroobaya kadib salaadii wuxuu ku qaabilayaa qalbigaasi soo jeeditaan iyo salaada inuu dhugto oo macnaheeda waxa weeyaan aada iyo aada uu dhuuxo waxaa saas oo kale inagu caawin karaa inaynu nafta xusuusino bayna yaday man naqif yaynu hor istaagaynaa markaad tukanaysa yaad hor taagan tahay allahu subxaana wa tacaala ilaahay baad hor taagan tahay haddii taa nafta aada xusuusiso salaadaba adoon gelin baad sii khushuucaysaa walihaada baa dadkii wanaagsanaa hore qaarkood marka ay weysaystaan baa waxaa ku bilaabmi jiray gariir marka la dhaa maxaa kugu dhacayna waxay odhan jireen atadri bayna yaday man aqif ma garanaysaa ciddaan hor istaagayo waxaan ka haybadaysanayaa oo baqa qalbigayga gelisay inaan ilaahay subxaana watacaala hor istaagayo talow ilaahay ma si fiican baan u hor istaagi doonaa mise si aanu ilaahay raalli ka noqon talow ilaahay ma iga aqbali doonaa taasaa warwar ku haysay waxaa khushuucda inagu caawin karaa inaad xisaabta ku darsato salaada aad tukanaysaa inay noqon karto aakhira salaatin tusalliha salaada u dambaysa aad tukanayso marka haddii lagu idhaahdo waa salaaddii kuugu dambaysay sidaad u tukan lahayd si ay u noqoto khaatimada camalkaaga oo ilaahay subxana wa tacaala u kaaga aqbalo shay kuma jira si wanaagsan inaad u tukan lahayd walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin saxaabada markuu simaayey wuxuu yidhi mar walba ma odhan jirine salluu salaata muwadic mid adduunyadan sii sagootiyayoo ka sii socdaa salaada uu tukado oo kala tukada qofkaas salaadiisa wuu wanaajinayaa muraaqabat ullahi tabaaraka wa tacala qalbiga waa in lagu soo xaadiriyo marka aad tukanayso ilahay inuu ku og yahay inuu ku arkayo inuu ku maqlayo qalbigaaga ilahay inuu arkaayo aladii yaraaka xiina taquum wa taqalubaka fi saajidiin asbaabta khushuucdu aad bay u badan tahay kitaab yar baa jiro lahaa halaahuuna sababan lilkhushuuci fi salaa soddon sababood oo keeni kara qofku salaada dhexdeeda inuu khushuuco kitaabka insha allah hala raadsado kolley waanu ku jiraa mawaaqicda internetku haddaad magaca geliso waad helaysaa kitaabka su-aasha saddexaad ee ku saabsan salaatuleilka salaatuleilku waa salaad aada iyo aada u qiimo badan waana waxyaabaha addoomuhu ay ku kala baxaan waxaana salaatuleil isu taagi kara qof naftiisa la jihaaday oo ka adkaaday wladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waina allaha lamaca almuxsiniin waxaa salaatuleyl isu taagi kara qof raaxada aakhiro doonaya oo raaxadan adduunyo aanay seejinahayn markaasay sifadiisu noqonaysaa sida ilaahay uu ku sheegay sifaadka ahlujannaha markuu tirinayey kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun wa bilasxaari hum yastakfiruun habeenkii in yar bay seexan jireen inta kale waa cibaadaysan jireen waktu saxar waa habeenka qeybtiisa u dambaysana cibaaday kusoo jeedi jireen oo ilaahay bay subxaana wa tacaala dembi dhaaf ay weydiisan jireen abaalmarintoodu maxay noqotay inay ka mid noqdaan min warahati ljannati naciim jannada raaxada iyo nicmada kuwa dhaxla inay ka mid noqdaan qiyaamu leyl waxyaabaha qofka ku caawin kara waxaa ka mid a an yutiica allaha subxaana wa tacaala fi nahaar inuu maalintii ilaahay adeeco oo macsiyada uu iska ilaaliyo markii xasanulbasri dad ay u yimaadeen ay ku yidhaahdeen salaad salaaddii habeenkan u kici kari laanahaye sababtu waa maxay qayadadkum dunuubukum buuhi dembigiinna ayaa idin dabray marka haddaad maalintii ilaahay caasido ood indhaha xaaraan ku eegto xaaraan dhegaysato xaaraan ku hadasho oo wax xaaraana aada samayso salaaddii ilaahay baa kugu adkaynaya waayo macaasidu ciqaabka ay keento waxaa ka mid a qofka cibaadadu inay ku cuslaato waxay noo fududayn karaa fadaaisha ay leedahay salaatu leyl inaynu akhrino oo nafta aynu ku baraarujinno waxa ilaahay u ballan qaaday naftu inay higsatana inaynu u tilmaano ilahayna subxana wa tacala haynoo fududeeyo wallahu aclam
jazaak allahu khayra fadiilat sheikh su-aalaha ku xiga haddii aan u gudbo ardaygan waxau leeyahay haddii aan gebagabaysto kadibna marka aan salaada galo biyihii ay yimaadaan anigoo salaadii ku jiraa salaadii miyaan ka baxayaa mise waan dhammaystiranayaa su-aal labaad oo iyaduna weysada la xidhiidha ayaa waxau leeyahay haddii qofku uu weysaysto uu maydha buu leeyahay Eh, marka miyaa weysadii u raacaysaa oo weyse kale lagama doonayo miyaa haddii markaa matalan maalinta jimco kale uu maydho ma inuu dib u weysaystaaba mise maydhaas ayuunbaa markaa u raacaysa su-aasha saddexaad wuxuu leeyahay haddii aan garan waayo qiblada oo aan qibladii meel aan ahayn u tukado kadib salaadii kadib aan ogaado in qibladii ay dhinaca kale tahay salaadii maxaan ka yeelayaa
su-aasha koowaad ee ku saabsan gebagabaysiga haddii qofku uu gebagabaysto biyo u waayey awgeed ama uu isticmaali kari waayey xanuun ama qabow awgii wuxuu ku kulleeyana aanu haynin salaada isagoo weli aan gelin haddii biyihii uu helo isticmaalkooduna uu suurto galo waxaa waajib ku ah inuu weysaysto waayo asalku waxa weeye in weyso salaada lagu tukado gebagabaysiguna waa tahaaro bedelka ah weysada xaalatu daruura ayuunbaana la isticmaalaa sidaad garanaysaan haddii ay dhacdo inuu gebagabaysto salaadii uu galo oo salaadii markuu galay isagoo salaadii ku jiro weli aan dhammayn roob uu do-o oo biyihii hortiisa qulqulaya uu arko ama qasabad uu maqlayaa ama uu arkayaaba ay soo dhacdo ama cid biyo sidaaba ay u timaado su-aashu waxay leedahay salaadii miyuu ka baxayaa oo intuu weysaystaabuu dib usoo bilaabaya mise salaadiisa halkaasu kasii wadayaa Eh, waa masalo kolley culimmadu isku khilaafaan sida saxdiina waxay tahay salaadiisa ka bixi maayo waayo wuu soo dhaafay waktigii dahaarada waxaanu ku jiraa waktigii salaada marka salaadiisa ka bixi maayo waanu dhammaystiranaya waana sida uu yahay madhabu alimaam shaaficiyi raximah llahu tacaala in salaadii mar haddii uu galo qofkii gebagabaystay hadduu biyo helo aanu ka baxahayn maadaama marxaladii tahaarada uu soo dhaafayo hadda salaadii uu ku jiro faralka uu ku jiro markaa uga bixi maayo faral waktigiisi uu soo dhaafay ilahina subxana wa tacala wuxu uhi walaa tubtiluu acmaalakum mas'alada kale ee ku saabsan qofku hadduu maydho maydhashadaasi oo aanay weyse la socon marka hore maydhashadu weyse ma u noqonaysa mise maydhashada dabadeed inuu weysaystaa laga rabaa maydhashadu hadday tahay maydhasho qofka waajib ku ah ama maydhasho sunnaa haddii ay tahay sida tii jumcaa loo maydhanayey ama ciidda loo maydhanayey maydhasho sharciya baa la yidhaahdaa waa ta waajibka ah ama ta sunnaha ah haddii aanu weysaysan horteed iyada ayaa qofka weyse ugu filan lianna algusla wuduun wa ziyaada waayo maydhashadu waa weyso iyo weliba dheeraad oo qofka maydhay maydhasho sharci ah walow yaanu weysaba u niyeysane waa qof weysaystay dheeraadna ku daray buu ka dhigay saxaabaduna waxay sheegeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam maydhashada dabadeed inaanu weysaysan jirin saxaabada sheega waxaa ka mid a caaisha radi allahu canha xudayfa ibnulyamaan markii la weydiiyey qofku markuu maydho dabadeed ma weysaysanayaa wuxuu ihi wa ayu wuduu'in bacda algusli oo waabuu maydhae weysada u hadhay waa maxay marka maydhashadaasi ayaa weysada ugu filan haddii maydhashadu ay tahay mid aan cibaado ahayn oo waajib iyo sunno toona aan ahayn sida inuu isku qaboojinayo ama inuu isku nadiifinaayo maydhashadaasi waxay weyse u noqon kartaa uun haddii niyatulwuduu uu raaciyo oo marka uu maydhanayo weysena uu u niyeysto laakiin haddaanay niyadaasi la socon noqon mayso kelideed weyso halkii weysada buuxin mayso ha qibladu waxay ka mid tahay shuruudda salaada oo la-aanteed salaadu ansixi mayso ilaahay baana subxaana wa tacaala amar inugu siiyey marka aynu doonay inaynu tukano inaynu qiblada aynu ujeedsano waxaa waajibku ah markaa qofku hadduu kacbada arkayo kacbada lafteeda inuu qaabilo haddaanay kacbadu u muuqanna jihada ay kacbadu ay ka xigta ayuu qaabilaya waxaa waajib ku ah isagoo adeegsanaya calaamadaha qibladu ay leedahay lagu garto inuu garto qibladii oo garashadeeda uu baadi doono haddii isagu uu garan waayo qof kaloo garanaya uu jirana kaasuu qallidanaya oo ku dayanaya haddii labadaaba la waayo isaguna aanu garanahayn cid garanaysaana aanay la joogin halka ay ula badato inay qibladii tahay ayuu u tukanayaa waayo intaasi ayuu awoodaa oo salaaduu awoodo qibladii u garan waayo uga tegi maayo waa laba waajib wixii ilaahay nagu waajibiyena intaynu awoodna inaynu kala nimaadno ayaa layna saare haddii haddaba ay caddaato salaaddii markuu ka baxo dhinacaa uu tukaday qibladiiba inaanay ahayn ee jiha kale uu tukaday haddii wakhtigii salaadda uu joogo salaaddaa wuu kusoo celinayaa haddii wakhtigii salaadda uu baxayna salaaddaa kusoo celin maayo waajibkaa sidii uu awoodaya buu ku gutay ilaahayna wuxuu ihi fattaqu llaha ma statactum allahu calam jazaak allahu khayran su-aalihii salaadda qeybtii ugu dambeysay waxau leeyahay ardaygani marka imaamku salaada uu ka baxo adigana ay ragcado kaa tageen goormaad ragcaddii u kacaysaa ma salaamo naqsiga hore mise marka uu labada asalaamu calaykumba uu yidhahdo waa su-aasha koobaad su-aasha labaad waxa uu leeyahay haddii salaada aan soo gaadho imaamkoo atixiyaadkii ugu dambeeyey ku jira miyaan yeelanayaa ajarkii jamaacada ee markaa salaada fardiga toddobiyo labaatanka darajo dheerayd su-aasha ugu dambaysa waxau leeyahay ardaygani haddii masaajidku laba dabaq yahay oo dabaqa sare safka ugu horeeya aan ku jiro miyuu la ajar noqonayaa safkii ugu horeeyey ee markaa masaajidka dabaqa hoose ahaa
su-aasha ku saabsan goorma ayuu qofkii salaada qaybe ay ka tagtay uu intii u hadhay u istaagaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faqduu salaada markaad imanaysaan si xasilooniya deganaansha ay ka muuqato usoo socda idinkoo ordayoo degdegaya ha imanina wixii aada soo gaadhaan imaamka la tukada halka waxaan idinku baraarujinayaa dadkeennu imaamka haddii meelaha qaarkood ay kusoo gaadhaan isagoo sujuudsan tusaalean hadday soo gaadhaan ama rukuucdii kasoo kacay oo ictidaalkii ku jira salaada lama galaan taasina waa khalad halka rukunka uu ku jira aada kusoo gaadho ama taagni ha noqdo ama rukuuc ama sujuud ama fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya halkaas baad salaada imaamka kala bilaabaysa oo imaamkii oo salaadii ku jira iska taagnaan mayse waayo rasuulku wuxu uhi famaa adraktum fasalluu inta aada soo gaadhaan imaamka la tukada intii idinka tagtayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dib u sameeya marka imaamku intuu salaada dhammaynaya waa inaad sugto waayo isaga ayaa imaam ku ah inta aanu weli wada salaamo naqsan inaad kacdo ma aha labada salaamoodba marka uu dhammeeyo marka ayuunbaad kacaysaa dadka in badani tasliimta hore markuu imaamku la yimaado tii dambe ay u harhsan tahay ama weli aanu dhammayn ayay istaagaan taasina sax maaha marka imaamku uu si dhammaystiran u salaamo naqsadee salaada uga baxo marka ayuunbaad kacaysaa haddii salaadii aad kusoo gaadho atixiyaadka fadligii jamaacada waa lagu qorayaa waayo rasuulku calayhi salaatu xataa iyadoo salaadii laga baxay haddii aada timaado waayo rasuulku wuxuu sheegay qofka gurigiisa ku dahaaro qaata dabeetana ka baxa isagoo salaad mooyaane wax kale aan u socon oo aan doonahayn in fadligii jamaacada loo qoro laakiin la fadli noqon maayo qofka imaamka takbiiratulixraam ka soo gaadhay ama salaadii oo dhan la tukaday ama arkaan iyo ragcada ka soo gaadhay marka maaha in lays yidhaahdo haddii xataa iyadoo la dhameeye aad tagto ama atixiyaadka aad ku gaadho fadligii jamaacada waad leedahaye iska sii yara habsaan waa in loo degdego masalada ku saabsan safka iyo fadligiisa sufuufta waxay u kala fadli badan yihiin sida imaamka ugu kala xigaan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray saxaabada isagoo la hadlaaya taqadamuu waatamuu bi waliyatama bikum man bacdakum soo horumara aniga igu xigo iyo eegto igu dayda dadka idinka dambeeyaana idinkaa idinsii eegtaan khayru sufuufi rijaali awaluha wa sharuhaa aakhiruhaa buuri rasuulku sufuufta ragga waxa u khayr badan ka ugu horeeya ka ugu horeeya waa kee waa ka imaamka ugu xiga waxaana u shar badan ka ugu dambeeya marka dabaqa labaad qofka safka koowaad ku jiraa waxa uu ku xigaa dabaqa hoose safkiisa u dambeeya ayuu ku xigaa marka halku ka yeelanayaa fadligii safka koowaad ile suuftu saasay u socotaa marka dabaqan hoose uu buuxsamo ayaa kaa sare la bilaaba soo maaha marka waa laga soo horreeyey dadii ka soo horreeyey ee safka sii gala salaada kusii jiray siduu uga fadli badnaan karaa wallahu aclam jazaak allahu khayran xagga hore markaa hala cidhiidsada soo ma aynu ku bilowno markaa qeybtii eh, su-aalihii caamka ahaa ardaygana waxau leeyahy fadiilat sheekh eh, su-aashiisa uu ku bilaabay em, isagoo maamulka iyo qabanqaabiyaasha barnaamijka ka dalbaday in loo tixgeliyo su-aashiisa waxa uu leeyahay qofka diinta barta ee aqoonta diinta barta ama qur-aanka xifdiya ama diintii kalaba barta ase aan ku camal falin qofka isaga xukunkiisu muxuu noqonaya waa su-aasha koobaad su-aasha labaad ardaygani waxa uu leeyahay eh, inanku haddii uu shaqaysto aabihiina uu dhinto isagoon hooyadii meherkii siinin meherka hooyadii isaguma bixin karaya haddii uu lacagtii haysto uu shaqaysto Eh, su-aasha ugu dambeysa qeybtaas waxa weeyaan maxaa ay shareecada islaamka ka qabtaa saxaabadii nebi maxamed in filim laga matalo kadibna markaa bulshada loo soo daayo oo la yidhaahdo taariikhdii baa lagu baranaya
su-aasha koowaad ee ku saabsan qofka diinta bartay aan ku camalfalahayn barashada diinta uu bartay waa arrin aada iyo aada u fiican cilmiga barashadiisuna cilmiga sharciga ah waa arrin sidiisa cibaado u ah qofka ilaahay subxaana wa tacaala u dhoweynaya oo ajar looga qoraayo inuu ku camal falaana waa waajib labaad marka waajibkaa labaad qofku hadduu ka tago wuu ku dhaleecaysan yahay cilmigaasina xuja ayuu ku noqonayaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qur-aanka maruu ka warramayo waa ka yidhi waalqur-aanu xujatun laka w calayk qur-aanku ama aduu kuu doodaya ama adiga ayuu muduci kugu noqonaya waxaanay taasi ku xidhan tahay sida aad ka yeeshay qur-aanka ku camalfalkiisa iyo dhaqangelintiisa iyo ku cibaadaysigiisa markaa qofka ilaahay subxana wa tacaala cilmi uu baray oo qof ilaahay subxaana wa tacaala u nicmeeyey yaanu yeelanin sifada yuhuudda oo iyagoo cilmigii leh inaanay ku camalfalin waana ta dhaxashiisay ee geyeysiisay ilaahay inuu u cadhoodo oo kuwan dariiqooda ilaahay aynu ka magan gelayno ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyay hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin almaqduubu calayhim kuwa loo cadhooday waa yuhuud maxaa loogu cadhooday cilmigoodii ayay ku camalfali waayeen cilmiguna waxaa qiimihiisa uu dhammaystirmayaa qofku marka uu ku camal falo saxaabadii rasuulka oo ku dayasho mudanina aayadda qur-aanka ee ay bartaan kamay gudbi jirin ilaa ay ku camal falaan oo noloshooda ay ka dhex muuqato marka cilmiga ha lagu camal falo baaraka allahu fiikum qofka cilmigii garanaya aan ku camal falahayni waa ka daran yahay xagga dembiga iyo ciqaabka qofka aan garanahayna jahli xaqa uu seejiyey masalada ku saabsan waalidka dhintay iyadoo meherkii lagu leeyahay meherkaasi waa dayn lagu leeyahy dayntaa in la bixiyo waa waajib hadduu xoolo ka tegey oo intaan xoolaha dhaxal ahaan loo qaybin ayaa laga bixinayaa deynta lagu leeyahy ama meher ha noqoto ama deyn kale ama deyn ilaahay uu ku leeyaba ha noqoto sida sekadii iyo kafaarooyinka iyo waxyaabaha la midka ah haddaanu xoolo ka tegin amaba se qofba uu doono inuu ugu tabaruco qofka dhintay qof kale waa ka bixin karaa deyntii lagu lahaa waanay ka gudmaysaa waxaana u daliila janaasadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam lasoo hordhiga uu ihi deyn miyaa lagu leeyihi yidhahdeen deyn baa lagu leeyihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaba ku tukada idinku inuu ku tukado waa iska diiday isagoo arrinta deynta culaysinaya saxaabigii abuqataade la odhan jiray ayaa rasuula ku yihi salli calayhi yaa rasuula allah wa calaya daynu rasuulka ilaahu ku tuko deynta lagu leeyahayna aniga ayaa bixinaya oo qof ajanabi ka ah oonay qaraabo ahayn oo waladkiisii aan ahayn ayaa deyntii inuu ka bixiyo meydka uu rasuulku ogolaaday ilmihiisuna waa ka bixin karaa min baabil awlaa sidaasi kasii mudan waayo ilmihiisu kasabkiisa ayuu ka mid yahay ninkii aabihii kasoo cawday ee yidhi xoolahaygiibuu igu haystaa rasuulku wuxuu ku yihi anta wa maaluka liabiik adiga iyo maalkaagaba aabbahabaa idin leh su-aasha saddexaad ah ha filimada laga matalo saxaabada sideedaba matalaadda waxa la dhaha wax fiican maaha I- ama jilisto in badanoo culimada ka midiina waxay dhaha waa xaaraan culimo kutub si gooniya uga qortayna waa jiraan sida sheekh bakar abu zayd oo kale culimada waaweyne casrigan ayuu ka mid ahaa waayo maxaa lagu diiday dhowr arrimood bay culimmadu sheegaan mara koowaad waxay dhahdaan waa been oo arday baa tusaale ahaan matalaya ah, riwaayad mid baa macallin iska dhigaaya kii kalena macallin buu ku leeyahy been baa meeshaa wareegaysa la xaqiiqo maaha beentu waa maxay waalihbaar bikhilaafi alwaaqic waxa dhabtee jira waxaan ahayn in la sheego o lagu warramaa sideedaba been la yidhaahda marka macallin baan ahay kana waxa uu leeyahay ardaygii baana doona arday maaha mid baa iska dhigaya saaqidaan iskuul dhigan isagoo ardayga iskuulka ugu fiican hadduu doono marka beentaa waa ku diideen culimadu qofkan le abubakar baan ahay khaalid baan ahay iyo kan u yeedhaya le khaalidow abubakarow cumarow intuba been bay sheegayaan beentaa culimadu waa ku diideen waxa kaloo ay ku diideen waxa loo yaqaano tamhiiliyaadka ama jilista waxaa ku jira ba dhahan tashabuh bilxayawaan isu ekaysiin qofku xayawaanka isu ekaysiinayo waayo cajilaada waxaa lagu yaqaanaa in wax la canjilo xayawaanka weliba daayeerka daayeerka haddii aad soo hor istaagto halkaa saa aad uxoqoto halkaa isaguna xoqaya u ku canjilaya haddaad saa tiraa saasuu odhanaya sidaa haddaad ku tiraa saas isaguna kugu odhanaya haddaad u hanjabto sidaasi aad tidhaahdo isna waa ku hanjabaya canjilaad buu samaynaya waxaa kaloo culimadu ay arrinkaasi ku diideen inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi xadiidka sunanta ku jira maa uxibu an yakuuna liya kada wa kada fa uxaakiya insaanan ma jecli wax weyn inaan helo oo aan ku helo qof inaan canjilo macnaa qofkaas siduu u hadlayo kale inaan u hadlo siduu u soconayo kale inaan u socdo oon iska keenkeeno hadalkiisii iyo iyo ficilkiisii saxaabada in la jilo oo aflaamta la sameeyo laleeyahy saxaabada lagaga warramaya iyaduna xumaano kale wadataa muusig baa la socda saxaabada rasuulku muusig bay garaacan jireen wallaahi maya hadday maqlaan dhegaha isqaban jireen sia cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu ka ansaxday markuu soo maray nin xoolo la jooga oo cuud garaacanaya muusig tumanaya dhagaha ayuu isqabtay ilaa uu dhaafayey muusig baa ayaa markaa ku dhex jira aflaantana ama ay ku bilaamayaan ama ku dhex jira ama ay ku dhammaanayaan waxaa kaloo ku jira sifaad aanay saxaabaduba lahayn ayaa dadka le saxaabaanu matalaynaa ay leeyihin mid shaaruba waaweyn ayaa cumar laga dhigaya halkuu cumar shaaruba ku lahaan jiray nebi maxamed amarkiisa ayuu qaatay cumar nebigu markuu ucfu lixa waxfu shawaarib garhka sii daaya shaarubahana gaabiya waxaa kaloo ku jira dadkan matalaya waa dadka fanaaniinta ah waxa ay sameeyaan dee la yaqaano marka meelka dhac bay ku noqonaysaa saxaabadii rasuulka dadkiina marin habaabin bay ku tahay gaar ahaan da-yarta oo markay arkaan kii cumar ama khaalid matalayay oo haddana gabadh la heesaya carruurta yaran maxay odhanayaan alla waa khaalid oo gabadh la heesaya ama waa khaalid oo jaasaya ila shaqadiisu waa hees iyo jaas ninka le khaalid baan matalaya ama cumar baan matalaya marka waxaas wax saxa maaha taariikhdii saxaabada haddii la doonayo kutubtay ku qoran tahay haddii la doonayo iyadoo maqalana culimada ayaa duubay oo waa la dhegaysan karaa wallahu aclam jazaak allahu khayran weliba sheekhaan kusii daray qolyaha matala in badan oo kamid waaba kristan matala ninka khaalid matala oo kale waa nin gaala maba aha muslim filmaan kalu leeyahay oo ilaa sagaal dumara ama toban dumara kala bedelay oo sida aad sheegayso ceebtaa sida ay ku jirto waxaa kaloo kamid ah maqtac yar baa jiro oo laga duubay qaladaadka ay sameeyaan iyadoo la fadhiyo saxaabadii la matalay haddana bidixda wax lagu wada cabeeyayoo iyadoo bidixda lagu cabeeyo iyadoo dahab fargallo dahaba la xidhan yahay waxaasoo dhan soo diinta kama soo horjeedo haddana saasay u matalaan way aanada maadda xagga dhalinyarada su-aalihii dhalinyaradu ay isweydiinayeen halkan waxau leeyahay ardaygani shayga haasaawaha la yidhaahdo bal sheekh xukunkiisa iyo maxaa u daabida haddii aan doonaya inaan ninkan waa nin guurdoonaan filayaa marka waxau leeyahay maxaan yeelayaa ama xukunkiisu muxuu noqonayaa su-aasha ku xigta qadiyadda ku saabsan timaha in dhinacyada la xiiro ma jira wax kusoo arooray oo xaaraantinimeynaya arrinka waxaa kaloo su-aasha saddexaad uu leeyahay beryahan dambe waxaa aada usoo batay in surwaalka la isku dhejiyo oo cidhiidhi laga dhigo jeero laga gaadhaba in la iskaba saari kari waayo oo bac iyo wax loo isticmaalo in surwaalkii la iskaga saaro marka in surwaalka sidaa la isugu dhejiyo jirkii la muujiyaa xukunkeedu iyaduna muxuu noqonaya
arrinta ku saabsan guurka waxaan filayaa waa da-yartihiin oo malaa weli maydaan gaadhin badankiina marka ninku markuu isagu hawshaasi uu qaadi karo isagu u diyaar noqdo waa halkeeda haddii isagoo isagu weli aan hawshaa qaadi karin xagga markay noqoto takaaliifteeda waalidkii uula diyaar noqdana iyaduna waa masalo kaleo arrintaasi ay ay ku iman karto marka waxaan odhan lahaa waa inaad horta fahamto marka koowaad dumarka ajanabiga kaa ah in diinta islaamku ay aada idiin kala fogeysay salaada oo aada garanaysaan inay tahay cibaado oo masaajidkii lagu tukanayo goob cibaado ah ayaa rag iyo dumarkii la kala fogeeyey oo la kala soocay oo safka ragga ee dumarka u xiga la yidhi waa ka u shar badan ka dumarka ee ragga usoo xigana la yidhi hadda waa kii ugu horreeyey xagga dumarka isna waa ka ka dumarka ugu sharka badan sababtuna waxa weeye dee fitnada arrinta noocaasa ka dhalan karta dumarkii in la eegaa la diiday ninku dumarka ajanabiga ka u eego waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum muuminiintu indhahooda ha laabaan naftoodana xumaana ka ilaaliyaan khalwadii baa la diiday oo ninku gabadh ajanabi ka ah inuu meel kula gooni noqdo sidaasoo kale xataa gabadh qura haddaanay ahayn culimadu waxay dhaan jamaaca dumara ay yihiin ama jamaaca raga ay yihiin oo gabadhina ay la joogto laakiin riiba ay jirto oo arrintaasi fitnayna dhaliso looga baqanayo khalwabayaanay ahaane iyada lafteeduna xaaraan bay noqonaysaa marka dumarka iyaga laftoodu inay ragga ajanabiga kaa markay la hadlayaan hadal ay jajabinayaan oo dabacsan oo quluubta xanuun ku tuuri kala ay kula hadlaan dumarkii rasuulka ilaahay isagoo ka bilaabay waa ka yidhi falaa takhdacna bilqowl fayamaca aladii fii qalbihi marad hadalkaa dabcinina oo dabeetana ay dhacdo ka qalbigiisa maradu shahwa uu ku jiraa inuu damac galo dabeetana xumaan waxa weeyaan uu u dhaqaaqo arrimahaasoo dhamme waxay noo iftiiminayaan ragga iyo dumarka ajanabiga kalaahi inay kala fogaadaan sidaas ayaanay dantooda ku jirtaa oo qofkan qalbigiisaa loo ilaalinaya oo diintiisaa loo ilaalinaya oo fitno iyo shar inuu ku dhaco ayaa laga ilaalinaya gabadh ajanabikaa ha eegin ha lana sheekaysanin telefoonna ha u dirin oo telefoon ha kala hadlin meella ha la istaagin waayo arrintaasi wuxuu ilaahay kuugu diiday bay qabtaa oo dantaada maaha maalinta aada si dhaba guur diyaar ugu noqoto sida ugu fiican waxay tahay sheekadaayo waxaa inta la yska daayo dad badan oo ahlu shari ay ku dhex gabanayaan sidii saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ay u guursan jireen loo guursado markaad soo xuuraantee inanta aad doonaysa inaad guursato warkeeda aada hesho si aad u aragtayna markaad guurkeeda go-aansatay aad aragtay si aad u aragtayba waa in aad u tagto un weligeedio aada weydiisato laakiin telefoonkan bustaha hoostiisa lagula jiro iyo waxaa magacaa lagu sheegay uu xamse uu sheegay ee sanawaadka soconaya waa wax shar iyo fitno fara badan oo aynu maqleen ma aynu aragno dhalay weeye marka waa in la iska ilaaliyo su-aasha timaha ku saabsan timaha qofka muslimka ahi horta timihiisa waa inuu ikraamo oo timihiisa inuu ka shaqeeyo weeye inuu sida dumara ku mashquulana maaha inuu baylihiyo uu raamaystana maaha labadaba shareecadu way diiday oo naha nabiyu can itarajuli ilaa iba inuu garhfeedha uun timaha kula jiro rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu nahyi oo muraayadda uunu ishorhayo ninku oe dabcigii dumarka ayuu yeelanaya dumarkubaa isdhalalaaliya un inuu timihiisa hoolif ka dhigana rasuulku waa diiday oo nin timuu ku baxeen oo raamaystay rasuulku markuu arkay wuxuu amray timihiisa inuu ikraamo oo uu hagaajiyo oo uu maamuuso timaha axkaamtooda waxaa ka mid a timaha madaxa in qeyb la xiiro qeybna la reebo rasuulku wuu diiday naha nabiyu can alqazc alqazcna waa xalqu bacdi ra's waa timaha madaxa barhkood in la xiiro bara kalena in laga tago oo lagu daayo waxaa kaloo iyaduna waajiba qofku dharka uu xidhanaya hadday tahay timaha siduu u xiirayo iyo sida uu u shallaysanayo hadday tahay inaanu ku dayan caadaadka iyo dhaqamada gaaladu ay leeyihiin oo tashabuhu isaguna u xaaraana oo rasuulku wuxu uhi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum gaal ilaahay ka fogaaday oo hadduu gaalnimadaa ku dhinto naar gelaya in maalinta qiyaame meel lagula keeno qofna ma jecla sideedabana qofku qofkanuu ku dayanayo oo qofu la dhacsan yahi oo raalli uu ka yahay qofka muslimkaahina gaal weliba gaalada kuwa ugu liitay saaqidiinta ah inuu la dhacsanaado u jeclaado oo ku daydaa arrin aada iyo aada u hooseysa weeye ay tahay dhalinyarta muslimiintu inay ka tarafucaan berigii hore annagu waxaanu soo gaadhnay iyada oo laysku caayo dhoore dhowraa la isku caayi jiray dhowr macnaheed waa maxay yanaa timo ayuu halkaa ayaa loogu reebi jiray reer miyiga gaar ahaan carruurta yar reer miyiga ah inta hareerahan la xiiro ayaa halkaa madaxa dushiisa sare timo loogu reebi jiro dhowr baa la odhan jiray markaa qofka reer miyinimo loo qarnay waxaa la odhan jiray war kan dhooraha ah maanta dhoorkii baa noqday miyaa reer magaalnimo iyo qurux dhoorrayaal bay in badanoo dhalinyartii ka midii maanta noqdeen dhowr bay la hadhayaan wax quruxa maaha qaar baa raamaysu yeelaya raamo goormay qurux noqdeen dadka waalwaalan baynu ku naqaani iyo kuwa nolosha ka dhacay ee naftooda ilaabay ayaynu ku naqaanay inay raama ay yeeshaan arrinta surwaalkuna waa la mid oo beryi hore waxaa laga caban jiray hablihii baa dhajis xidhanaya oo maryo ku dhegan oo jirhkoodii sifeynaya xidhanaya alxamdulilah hablaha badankoodu arrintaa waxaaad moodaa inay ka dawoobeen laakiin cudurku maanta wuxuu usoo wareegay xagga inamada inamada qaarkood baa surwaalka ay xidhan yihiin iyo jirhkooda aanad kala garanahayn inamada qaar baan anuu ku idhi ilaahay baan kugu dhaarshay saad u xidhatay baan ku idhi kayfa labista inamo iskuul ku socdo halkaa aan kasii qaaday surwaalkanaad xidhan tahay saad u xidhatay waayo lugtiis iyo surwaalkiibaa islaag kollay bacda iyo waxaa xamsa uu sheegaya baan u malaynayaa inuu isticmaalay si kale lagu xidhan maayo arrinkaa nin sheekha oo maalin dhoweyd iskuul iskuulkeenan oo kale aanu isu raacnay oo ardayda qaar ku arkay wuxuu igu yidhi asal ahaan jaynaha iyo meelahaas ayaa dhaqanka noocani uu ka yimi jaynahana waxaa xidha ragga xunxun oo ninka dharka noocaasa xidhan waxba lama weydiiye gacantunbaa la qabsadaa ninka kaa ku dayanaya ka waran maaad maxaad kaa kaga dayanaysaa ninka waxaas xidhan calaamad xumaan arrintaasi ay u tahay maxaad kaga dayanaysa wax lagu dayda maaha waxaa kaloo ku jira cawradii ayaa surwaalkaa ku dhegani uu muujinaya oo dumarka uuna cawradooda inay muujiyaanoo mare ku dhegan ay xidhaan looma diidine ragguna taa waa kala mida la soco haddii cawradii maradu ay ku dhegan tahay oo ay sifaynayso xajmigeedu waxa weeyaan uu muuqanayo waxaa kaloo ku jira takaluf qofka muslimkaana ah noloshiisu takaluf waa inay ka madhnaato oo nebi maxamed buu ilaahay amray inuu idhaa wamaa ana min almutakalifiin anigu kaa midihi kuwa iskalifa ardaydiina iskuulkan dhigata diinta lagu ilaaliyo akhlaaqda lagu dhowro mar walba culimmadu ay idiin imanayaan idwacdina wax idiin sheegayaan raggiinan waxbarashada ku dadaalaya ee hadaf leh meel inay gaadhaan doonaya meelay u cayiman tahay maaha inay waxyaabahaasoo kale waa akhlaaqda teeda liidatay ka mid tahay inay hoos ugu noqdaan maaha ragga arrintaa kusii hadhayna waxaa odhan laha ilaahay daraaddi haddii xataa naftiinu ay sii jeclaysanayso oo foolxumadaa shaydaanku idiin qurxiyey wazuyina lahum suwa acmaalihim arrinku uu yahay ilaahay daraaddi uga taga waxaad ku faraxdaanoo ka wanaagsan buu ilahay idinku bedeli doonaa wallahu aclam
jazaak allahu khayran ardaygan waxa uu leeyahay haddii waxaa diintu iyo shareecadu ay sheegtay qofka dhalinyarada ah ee zine ku dhacaa in jeeda lala dhacayo arrinka noocaas ayaa fulinaya buu leeyahay ma qof kasta oo bulshada ka mid a mise cid gaara ayaa u xil saaran su-aasha ku xigta waxau leeyahay ardaygani biyaha taranka haddii qofku iska keeno wadadu doonaba ha u isticmaalee iyadana xukunkeedu muxuu noqonayaa su-aasha ku xigta bahashan madoobeysada la yidhaahdo madaxa qofku uu marsanaya marka haddii uu isticmaalo oo uu timihiisa mariyo iyadana xukunkeedii muxuu noqonayaa
qofka uu xad ku waajibo xadku ama xaddu zina ha noqdo ama xadkii sariqada iyo tuugada ama xaddu lqadfi iyo kuwa la midka ah amru lxuduudi mawkuulun ila alimaam arrinta xuduudda cidda qura ee fulin kartaa waa imaamka oo xaakimka muslimkaa ee ummadda u taliya waayo xadku wuxuu u baahayay marka koowaad in la sugo inuu qofkani ku dhacay wixii xadka waajibinayay iyo in kale mar labaadka wuxuu u baahan yahay awood lagu fuliyo oo hadhow waxaa ka soo noqon kara dee ka jawaabi karta waayo haddii uu qof fuliyo qofkii uu ku fuliyey reerkoodu ay soo weeraraan isagu dowlad maaha oo ma laha sulda iyo awood uu kaga jawaabo weerarkooda iyo gardaradooda waxaa kaloo dhacaysa haddii la idhaahdo bulshadu ha fuliyaan in qof waliba qofka uu necab yahay ama colaadi udhaxayso inta uu dilo ama dhib uu u geysto inuu yidhaahdo xad ilaahay baan ku oogay hadduu doon idhaa diintu caaya ma ilaahay buu caaye o sababtaasaan u dilay inuu yidhaahdo deetana fawdo iyo nidaam dara dadka dhexooda ay ka dhacdo taasi waa taa ta xuduudda ku saabsan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayaa loo keeni jiray isagaa fulin jiray ama cid buu u wakiilan jiray xadkaas soo sugta oo dabeetana xadkaasi fulisa qadiyaddaa ku saabsan istimnaaga ama biyaha si uu tilmaamay saa-ilku ee uuna soo weydiiyey ma banaano inuu qof dhalinyaro ay sidaasi yeelo oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ammaanay muuminiinta inay liibaaneen ay guulaysteenna waa sheegay sifaadkoodana wuxuu ku daray waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ila calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum waa kuwa naftooda xumaan ka ilaaliya inta loo xalaaleeyey mooyaane waa zawjka iyo addoomaha marka wixii ka soo hadho o dhan ee baahi lagu gudanayaa inay xaaraan tahay baa aayadda culimada badankoodu ay u daliishadeen ta kale waa arrin qofka ugu yeedhi karta xumaantii dhabta ahayd inuu sameeyo haddii waxa weeyaan uu isbaro way uu walfayaa qofku waxaa kaloo culimmadu ay sheegaan caafimaad darro fara badan arrintaas inay sababto oo xataa warwar iyo mashquul qofka qalbigiisa uu galo inay sababto walihaada sida saxda ah wax bannaan ma aha ilaahay subxaana wa tacaala waa in dhalinyartu ay ka baqdaan oo waxaasoo kale ay iska ilaaliyaan madoobeysada timaha in la madoobeeyo oo wax madow madow khaalisa in la mariyaa iyaduna ma banaana qof timihiisu madow yihiin uma banaana qof ciradana uma banaana rag iyo dumar midnaba uma banaana rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sida muslim wariye waxaa loo keenay abu quxaafa waa abu bakar aabihi kaana ra'sahu thuqaama madaxiisaa ciraystayoo caddaanka waxaad moodaa geedka wancadka laydhaa oo caleentiisu aada iyo aad ay u caddahay iyo ubixiisuba rasuulku wuxu uhi hayiruu hada shay wajanibuuhu sawaad ciradan bedela buuhi rasuulku caleyh isalaatu wasalaam laakiin madowga ka ilaaliya oo ka fogeeya waxaa kaloo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu sheegay ummaddiisa inay ka mid noqon doonaan qowmun yasbiquuna bisawaad timahooda ku midabeeya midabka madow rasuulku wuxuu sheegay anahum laa yadkhuluuna aljanna walaa yajiduuna riixaha jannada inaanay gelahayn udugeedana inaanay helahayn axaadiid tiro badan oo nebigu uu ku diiday baa jirta sheekha iyagii la odhan jiray abu cabdiraxmaan muqbil alhaadi alwaadici ilaahay u naxariistee kitaab baabuu ku ururiye la yidhaahdo taxriimu alkhidaabi bisawaad adilada tusinaysa inay xaaraan tahay in timaha la mariyo wax madow madowga la diidaya marka waa madowga khaaliska ee baraxa tiran laakiin haddii madow iyo casaan waxaa timaha la marinaya uu isugu jiro isagoo haddaanu dhibaato caafimaad lahayn ama gaale iyo wax lamida aan la qalidahayn oo lagaga dayanahayn midabkaa isku jirkahay sidiisa xaaraan uma aha wallahu aclam jazaak allahu khayran ilaahi subxana wa tacaala sheekha ka abaalmariyo kelmaddii iyo su-aalaha uu inooga jawaabay su-aalaha aada u badnaa awgii waxa aynu kulmi doonaa kulan labaad oo markaa su-aalaha ardayda qeybihii hadhay insha allahu tacala laga jawaabi doono waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaya ilaahay subxaanahu wa tacala ay noo suurtageliya in barnaamijkan inoo qabsoomo waxaan kale u mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta dugsiga ee ku howlan howlaha sidan u kheyrka badan inay runtii inoo qabsoomaan dhammaan ardayda oo runtii iyaguna dadaal badan muujiya xiisadan safkana aada moodo inay ka jecel yihiin xiisadihii kale runtii iyadana aada iyo aad baan runtii idinku bogaadinaya ilaahay subxaana wa tacala ha idinka abaalmariyo dunuubteenna allaha dhaafo dunuubtii waalidkeenna allaha dhaafo khayr dhammaantiina allah ina waafajiyo subxaanaka allahuma wabixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaqfiruka wanatuubu ilayk